halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga magaalada tan washington d c ee idaacaddu sida tooska idinkaga imaanayso waa maalin khabiisa soddonka bisha disembar sanadka laba kun koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood oo maalgelin dhexdooda ah ka samaystay kuwaas oo ku midoobay mashaariic shaqo abuur ah oo ay iyagu samaysteen
walaal waxaa la yidhaahdo ma jirto cid keligeed waxaa la iskaafin karta waxaa loo baahan yahay in caqliga iyo cududaba la mideeyo waxaana loo baahan yahay in isbeddel la helo isbeddelkaasina wuxuu ka imaanayaa in marka hore maanka laga shaqaysiiyo looma baahnaa inaynu dhammaanteen wada raadino inaynu noqonno shaqaale ama waxa layihahdo aynu raadino shaqo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso oo u furmay tartan kubadda cagta ah kaas oo ay ka qaybgalayaan shan iyo toban kooxood qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan ay ka saareen magaalada maleeshiyada ururka al-shabaab oo halkaasi soo galay saacadihii hore ee saaka xogta idaacadda v o edu ay ka heshay dadka degaanka ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay bartamaha magaalada islamarkaana ah agagaarka xarunta degmada iyo bar kontarool ciidamada dowladda ay dadka degaanku ay waxay noo sheegeen inay weerar hogaalcelisahi ay soo qaadeen kuna qaadeen magaalada kaasoo ay kaga saareen maleeshiyada ururka al-shabaab ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerarkaasi sidaa idaacadda v o e dah ay u sheegeen ilo lagu kalsoon yahay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay dhinaca kalena tabisay in weerarkaasi lagu dilay sagaal ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in xasuuqii toddobaadkii hore ka dhacay dalka meyamaar ee lagu xasuuqay in ka badan soddon qof kaasoo eedeeda dusha laga saaray inay ka dambeeyeen ciidamada militariga ee dalka dilka iyo habeenkii krismaska waxa uu ka dhacay bariga gobolka la yidhaahdo kaya waa fallaagada dimuqraadiyadoonka ah ee halkaasi ku sugan ayaa dagaal kula jira militariga kuwaasoo dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee kala wareegay maamulka bishii februari war qoraal ah oo la sii daayey fiidnimadii arbacada ayaa xubnaha golaha ammaanka waxa ay ku eedeeyeen waxa ay ku adkeeyeen baahida loo qabo in la xaqiijiyo in la iskala xisaabtamo falkan lagula kacay dadka shacabka ah duhur wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan tabinta iyada duhurnimo ayaad dhegaysanaysaan ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaan weli xal laga gaadhin dowladda maraykanka oo ka mid ah dalalka deeqaha siiya soomaaliya ayaa mar kale war ka soo baxay waxa ay ku sheegtay in ay la hadleen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana ay ku booriyeen in la taageero dadaalka hirgelinta doorashada loogu jiro ee uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ciidamadana ay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka haddaba wararka ka soo baxaya maraykanku ma noqon karaan mid meesha ka saara isfaham waaga u dhexeeya farmaajo iyo roble wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya warkan ka soo baxay dowladda maraykanka ee lagu faafiyey barta twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka si gaara khilaafka u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeedayay in la dejiyo xaaladda taagan ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda warkan ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dhambaalka la gaarsiiye madaxweynaha soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaalada uu ra-iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu maxamed xuseen rooble isugu yeedhay madasha wadatashiga qaran kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee afrika moli v ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida uu twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay maraykanku qaaday mid loo baahnaa wakhtigan arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii maraykanka awalba waa la filayey beesha caalamku ama ha noqoto maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka aad bay muhiim u ahayd inay yidhaahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan hana taageero runtii aad bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra-iisul wasaaruhu marka ra-iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero inuu guddoomiyo shirkii madasha inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato dhinaca kale qaar ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan sidoo kalena mudnaanta la siiyo in soomaalida ay xalkooda gaaraan sida uu ku doodayo dor shawqi axmed xayir oo ah cilmi baare iyo bara ka tirsan jaamacad ku taala dalka holland aniga isma dhahaya runtii in hadalladan hadeertaan maraykanka ka soo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan sababtoo ah saan u ognahay dowladnimada soomaaliya wakti ayay soo qaadatay kumeelgaar ayay soo martay kumeelgaarka waa ay ka soo baxday haddaa hadda dib u fiirna shanta sano lasoo dhaafay beesha caalamka iyo dowladdan hadeertaan joogto runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha soomaaliya quseeya o dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayey fiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyey un ka soo baxayay shan sano u dambeysay mar walba waxaa waxa waaye reiteration lagu sameynaya in madax bannaanida soomaaliya dhanka siyaasadda iyo iyo arrimaha soomaalida u dhexaysa in waxa waaye faraha looga qaado sababtoo asaan haddaaya u sheega soomaaliya kumeelgaarku waa ay ka soo baxday dowlad rasmi ah ayaa jirto soomaaliya waxaa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda isaga soo horjeeda jenaraal odawaay yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo guruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaban karaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaban karaan isku duubni waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan waxay wax ku qaban karaan iska warhayn waxay wax ku qaban karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu wakhtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasi ah cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo warbixintaasi magaalada muqdisho ka soo diray haatanna dhinacaas iyo laascaanood haddaan aadno dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa samaystay maalgelin dhexdooda ah kuwaas oo ku midoobay shaqo abuur ay iska kaashanayaan sidii ay isugu iman lahaayeen ardayda jaamacadaha iyo dhalinyarada ganacsatada ah ayaa qayb ka ah kuwaasoo doonaya inay qayb ka qaataan kobaca dhaqaalaha ee magaaladaasi wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariim olo loola hadlay qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa warbixintan noo soo diray
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhallinyarada ayaa bilaabay in fikradaha ganacsiga ay abuuraan taasoo ay isu geynayaan hantida ay haystaan shaqo abuurka ayaa deegaanada soomaalida kor ugu kacay erada laanta afka soomaaliga v o a ayaa wareystay koox dhallinyaro ah oo magaalada laascanood xarunta gobolka sool ka hirgeliyay ganacsi kala duwan hal abuurkan ayaa waxay tahay mid ay ku mideeyeen maskaxda iyo hantida waxayna sheegeen inay muhiimada u siinayaan si ay shaqo abuur dhexdooda oga samayn lahayn sidoo kalena dhallinyarada oga faa'iidaysan lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weeye cali maxamed cilmi waxaan joognaa xarunta kaahiya electrican electronic company oo mahadsan tahay cabdikariin olol iyo bahda v o o fikraddan waxaa abuuray dhallinyaro isku tagtay oo isku geysay maal iyo moodba caqli iyo cududba isku keentay baa abuurtay markay aragtay baahiyaha ama gaabka ka bannaan gobolka sool marka marka waa in la helaa baahiyaha tiknolojiyada soo baxaya wax awdi kara ama cid markiiba ka jawaabi karta
adeegyo fara badan baad keenteen oo isugu jira qaybo kala duwan balka waran adeegyadan aad keenteen iyo ka dhallinyar ahaan waxyaabahaad is leedihiin muhiimad gaar ayay wato inaad bulshadoo kale kusoo kordhisaan
waxyaabahaan isleenahay muhiimad weyn bay u tahay ka gobol ahaan iyo ka magaalo ahaan waxaan rajeynaynaa inaan baahayaha magaalada ha qabtirno magaaladu dekad ma leh siaan ogsognahay waa xarun dekad ma leh diyaarad garoon diyaaradada weyn oo wax ka soo degaana ma leh waxay magaalooyinka daraafta bariya galbeed bay wax ka doontaa waxaan isku daynaa in la helo baahiyaha loo aadaya gobollada kale in ay baahidan awdo jumle iyo tafaariiqba ay awdo wixii gobol kale loo dirsan lahaa sidoo kale ma jirto baahiyo qalab teknolojiyaddu waxay u baahan tahay techniik ama farsamo farsamadaas waa inaad lagaa heli karaa kombyutarkii mobilka waa in lagaa iibsan karaa waa inaad hagaajin kartaana dayactir kartaa dhalid uga bedeli kartaa kombyutarkii waa in aad lagaa iibsan karaa lagaa heli karaa sidoo kale waa in aad hagaajin kartaa programmin kartaa baahidiisina adeegiisina service ah dheeraad ah intuu meel kale u aadi lahaa service oo macaamiilka lagu soo dhaweynayo customer care ah waa inuu heli karaa marka waxyaabahaasaan isleenahay waad soo kordhiseen oo magaaladuna way u baahnayd in badan sidoo kale dhallinyarada hirgelisay mashruucani ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan ayaan ugu horreyn waxaanu wax ka weydiinay muhiimadda ay leedahay adoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad iga warantaa muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu xoogooda iyo fikirkooda iyo lacagta ay haystaan ay isu geeyaan kadibna ay wax midho dhala ka sameeyaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisamed cali geele su-aashaada haddaan ku soo dhowaado horta aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda fiiqeeba bahad celin kadib walaal waxa la yidhaahdo ma jirto cid keligeed waxa la iskaafin karta waxaa loo baahan yahay in caqliga iyo cududaba la mideeyo waxaana loo baahan yahay in isbedel la helo isbedelkaasina wuxuu ka imaanayaa in marka hore maanka laga shaqaysiiyo looma baahnaa inaynu dhammaanteen wada raadino inaynu noqonno shaqaale ama waxa la yidhahdo aynu raadino shaqo waddanka waa ognahay oo dowladi kama jirto shaqo abuur badanna ma jiro marka cidda responsibilityga ama mas-uuliyadda laga rabaa waxaa weeye inay saqaado oo ardada ka soo baxaysa jaamacadaha inay abuuraan fursado waxaan leenahay waa kartaan waynu karnaa waynu awoodaynaa laakiinse waa marka aynu u soo jeesanno aaminno dalkeenna inaynu isbeddel keeni karnana aynu midayno taasina waxay ku imaanaysaa nin keligii isku filaanaya ma jiro waa inaynu midaynaa caqliga iyo cududaba waa inaynu midaynaa baahiyaha aynu isa saarnaa mas-uuliyad magaalada iyo dalka dhammaan aynu joogno ama aynuwaxladhahdolaynagu soo tabcay marka wax la samaynayo waxay u baahan tahay hal abuur iyo fikradda bal ka waran ka koox ahaan dhallinyar ahaan fikraddani sida idinku dhalatay iyo talada markaad rogrogteen inaad samaysataan waxaad idinku aad leedihiin oo ganacsi kala duwana oo aad hal abuurataan fikrado badan oo kale baa jira waxaan leenaha dartolo waa barbilow fikradda laftirkeeda waxay leedahay heerar loogu talagalay ina waxa layidhaahdo ay marba intaa aynba joogto inay kasii kobcdo hadeertoole dee rag baanu ku bilownay dhallinyaraha oo sideeda waxaan rajaynaynaa ina waxa layidhahdo kasii badan ay noqon karayso unugga aan maanta aasaasnayna inuu mashaariic kale oo kala duwan oo kasii badan inuu ku dhiiran doono haddii aan laydmo ay shaqaabuun noqon doonto dhallinyarada magaalada ee kale cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mahadsanida cabdikariim haatanna waxaad nala dhegaysataan codka allah u naxariista ee fanaanka maxamed suleymaan tubeec mid ka mid a heesihiisa oo aanu idiin soo xullay ruux balaagan kaafilnoobo qof fadhiin mida baan mahamahe dumar uba firrontii haddan karo fara ku dhigay
weli waxaad la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna magaalada boosaaso oo dhallinyarada magaaladaasi ay markaasi bilaabeen in loo kala qaybiyo shan iyo toban kooxood oo ka mid ah kuwa xeerka koowaad kuwaasoo loo furay tartan ciyaareed oo kubadda cagta ah oo laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso xiliyada galabtii ah maxamed cabdiraxmaan axmed oo ka mid ah dhallinyarada tartankaasi furay ayaa ujeedada ay tartankaasi u qabteen ku tilmaamay sidii dhallinyarada jiilka soo koraya isu dhexgeli lahaayeen islamarkaana ay uga fogaan lahaayeen tafaraaruq waryaha v o eda magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay maxamed cabdiraxmaan axmed waxaana uu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh loo suurtageliyey in aanu kooxihii magaalada iyo dhammaan dhallinyaradii magaalada aanu u kala qaybino shan iyo toban xaafadood si aanu u xakamayno aanu dib ugu soo noolayno isboortigii gobolka bari oo muddadii ugu dambeysay aad mooddo inuu gobollada kale ka liito garoonkeennu aad u liito haddana misena rabna inaan muxuu ahaa aan gobolladii kale aanu dhararsanno ayaan waxaanu qabanay kuwa baanu ugu magac darnay booliska iyo bulshada waayo tartanka yaa ka qaybgelaya waa imise kooxood maxayse isugu jiraan dhallinyarada ka qaybgelaysa waa runtaa yuusufow run ahaantii koobakan waa koobkii labaad aanu qabanno si isxilqaan aanu qabanno koobkan koobkii ka horreeyey wuxuu ahaa heerka labaad iyo heerka saddexaad isku jira kan hadda aanu furnay waa heerka koowaad oo ah kii hore waxaa mamnuuc ka ahaa cayaaryahan heer gobol cayaaray iyo iyo horyaal cayaaray kama uusan qaybgeli karin koobkii hore oo dhammaaday kan waxaan ugu talagalnay cayaaryahanadii markaa muxuu ahaa daawashadu daawanayo aan u saamixi waay inay cayaaraan in ay kan muxuu xirfadooda kusoo bandhigaan oo ay cayaari karaan cayaaryahan heer gobolah iyo heer degmada iyo heer horyaal oo cayaari karo baan ugu talagalnay iyadoo aanu rabno in ay tishibiliinka ka bartaan dhalinyarta kasii yaryar kuwa iyo akhlaaqiyan muxuu ahaa ay u baran karaan waayo soomaalidu waa indhakugaraad leh jiilba jiil buu muxuu ahaa daawada kubaddiisa si ay muxuu ahaa sharafta iyo muxuu ahaa wanaag ay ku dheehan tahay waayo hebel baa cayaarayay hebel daawo oo kaleeto su isu yidhahda qaabku u cayaaranayo u cayaar akhlaaqdiisa waxaana mudnaanta siinayaa dhammaan kooxihii shan iyo tobanka ahaa oo noo soo ajiibay iyaga la-aantood uuna noogu dhici karin koobka haddii aynan iyagu noogu nala dadaalin oo ayna noo soo xaadirin xilli walba awaamiirta aanu soo jeedino iyo shuruudaha aanu soo jeedino ay nagala qayb qaadanayn dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay iyo cid kasta oo rabta isboortiga gob bari inay dib u noolayso dib u soo noolaysto waxaan ku baraarujinayaa dhammaan bahda isboortiga war isboortiga gobolka bari waa hooseeyaaye kor aynu u soo qaadno maanta dal walba dadkiisaa waxu qabtaa dhallinyaradiisaa waxu qabtaa dhallinyaradu hadday iskaashato wax walba aynoo hagaagayaan dhalinyaro badan ayaa jira oo horey kubadda uga fadhiistay oo kooxaha heerka koowaad ahaa marka dhallinyaradaas tartankaasi qayb ma ka yihiin haddii ay dheelayaan haa cabdiyuusufow sababtoo ah waxaanu ugu talagalnay lod kasta horta lodkiisu la cayaara waayo muxuu hadeer haddii aan hal qolo aanu awoodda saarno ama xooga aan saarno aan idhaahno hal koox cayaaryahanaba cayaaraya badanaa waxaan samaynaa cayaaryahanadii ka fariistay kubadda cagta ama muxuu ahaa oo heerka koowaad oo raggii hore reer boosaada waxaan u xulanaa albiitarayaasha iyo garsoorayaasha iyo muxuu ahaa ciddii markaa aanu danayno inay macni koobka horey nagula wada kadho haddii aan idhahno koobka cid walba annagu keligii koob ma aanu qaban karno haddaan aanan haysan garab annaga nala taagan mar walbana waxaa fiican garabkaagu inuu macnihii si wanaagsan kula shaqayn karo waayo far keliya foolma dhaqdo way mararka qaarkood ee garoonka lagu ciyaarayo dhallinyaradu dhibaato xoogan ayay kala kulmaan marka ay baxayaan ama markay soo geliyaan dhinaca amniga oo kale ama inay xaafad xaafadda isku dagaalaan taasina weli waa hijidaa arabo haddana waa wadaan inaad dhallinyarada isku keentaan sidee xal idinku noqonaya marka tartankan uu kusoo gabagabo waa su-aal aad iyo aad muhiim u mah soomaalidu waxay ku mahmahdaa sidee xeere loo xagtaa ilkana u nabad galan run ahaantii annagu dhallinyarada tan waxaan ku wadnaa si maskixiyana iyo si caqliyana wax walba oo bilaabanayana waxay leeyihin inta aysan bilaaban shuruudo idinka iyo inikala hegaya kooxaha koox kasta shuruud baanu siinaa shuruudda haddii ay dhaafto weliba qodobka ugu qodobka sideedaad bu mar walba aanu ka dhigana qodobka sideedaad waxaa noogu qoran koox allaale kooxdii muxua buuq samaysa ama taageeraheedu buuq sameeyaan in uusan koobakan kasii mid ahaan doonin taageeraha iyo kooxda waa aanu isku qaadnaa waayo kooxa taageeraha kan hadduusan kooxdan taageeran khalkhal ma sameeyan badanaa ciyaartoydu khalkhal ma samayso laakiin waxa sameeya taageerayaasha taageerayaasha mar walba waxaan ugu baaqayaa kooxaha dhallinyarada ka qaybgelaysa marka oo tartankaasi doonaya inay ka qaybgalaan maxaa dhaqaalaha laga qaadaa mise waa idinka unbaa si isxilqaama iyo wacyigelin dhallinyaradaasi ugu qabtay tartankaas horta dhaqaale waa jira aanu ka qaadna laakiin dhaqaalahaas ma aha wax aan ku eegayna markaa dhaqaale annaga macnihii noo khaasa waayo cid koobkii nagala qaybgelaysa ma jirto kubadihii annaga na saaran yihiin birihii yaraa shabagyadii kubadihii garsoorayaashii lacag baanu siina noo qabanaya wax walba waa dareemaysaa waxay ku baxayaan dhaqaale marka waxaanu sameynaa wax yar oo mataqaanaa kooxdii aanu ka qaadno baan waxaan ku maaraynaa muxuu ahaa abaalmarinadoodii waxyaalahoodii kaleeto shahaada sharafyadii wixii baanu dib ugu celinaa wixii aanu ka qaadnay iyagay dib ugu noqdaan iyadoo aanu rabno wixii inuu qurux badnaado baanu taa ugu talagalnay hadafka ugu weyn oo aad doonaysa inuu koobkaasi kusoo gabagaboobo dhallinyaradan lagu abaalmariyo maxaa uu yahay hadafka ugu weyn aanu rabaa wuxuu yahay koobakan inuu si nabadla ku dhammaado walow ay muxuu ahaa de meeshii ugu ficneed uu marayo shan kooxood keliya hadda uu marayo ammaankiisana aanu mar walba aanu koobka adkayno waxaan ugu baaqayaa dhammaan kooxaha ka qaybgelaya shantaa kooxood ka mid ah in ay muxuu ahaa mar walba ay ammaanka nabadana ilaaliyaan nabadda innagaa ku nool iyadu naguma noola mar walba cid walba oo muxuu ahaa reer boosaasoodana oo sportis ah in ay muxuu ahaa wadanku waa hore maray waa la casri garoobeeyey innaguna casrigaan la jaan qaadno waxaa moodaa xaafad xaafadii inaynu ku jirno halaga baxo xaafad xaafadii hal ka midaan ku darsanaya waxay tahay dhammaan bahda sbortiska ee gobolka bari reer puntland gaar ahaan gobolka bari in ay muxuu ahaa garoonkeenii waa ujeedaan xaaladda uu marayo in aynu muxuu aha u istaagno baan aad iyo aad u jeclaan lahaa muxuu ahaa maanta meesha uu maraya waa ujeedaan hal shaqsi baa wuxuu sameeyey derbi dhisay nin haddii la helo sagaal nin oo muxuu sidaasoo kaleeto wax u dhiga uga mid noqda inuu maanta inoo dhismayo muxuu garoonka boosado goromada ugu horeyno waayo waa garoonkii ugu weynaa puntland waxaynu joognaa ishii dhaqaalaha puntland dayacaasu dowladduna inooma keenin ganacsataduna inooma keenin dhallinyaro ahaan baynu sugana haddaynu kici lahayn oon dhihi lahayn garoonkaygii hadnaloo dhiso
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan axmed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uu warramaya waryaha v o eda magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteena waa barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanka ah nimcaan hilaac iyo heestiisa milgo codkaasi fanaanka nimcaan hilaaci heesta milgo ayaa gabagabo u ah barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan markale hawda ku soo noqonayno oo casho ibraahim oo idinle sidaas iyo nabadgelyo